bismi illaahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu dul korna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare oo ka hadlay xaalada dalka oo tilmaamay in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay dhegeysiga aragtida siyaasiyiinta xaaladaha abaaraha dalka oo meel adag maraya iyo kulan howshaasi loogu hadlayo oo xarunta sodma ay ku qabatay madaxa w f b iyo hogaanka sodma faahfaahino ka soo baxaya maleeshiya ku dagaalantay gobolka sanaag maraykanka oo warar ka soo saaray duqeymo uu ku beegsaday daacish warka caalamkana waxaad ku dhegeysan doontaan nigeria koonfur africa oo xiisata culus weli ay ka dhex hoosan tahay
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegeystalantaas waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkoran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan ra-isul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xamse cabdibare oo ka hadlaya xaalada dalka ayaa tilmaamay in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay dhegeysiga aragtida siyaasiyiinta ka aragtida duwan balse aan la aqbali karin in qalqal la geliyo amniga iyo xasloonida dalka isagoo ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in ay xoojiyaan amniga iyo dowladada soomaaliya waa kana ra-isul wasaaraha dalka soomaaliya xamse cabdibare oo arrimahaas ka hadlaya
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alay wasalam waxaan rabaa inaan halkan kasoo jeediyo dhowr qodob qodobka koowaad waxaan rabaa inaan si weyn u cambaareeyo maalmahan waxaan maqlaynay hadidaad iyo cagajugleyn ka dhan ah deganaanshaha iyo xasiloonida amni ee dalka gaar ahaan caasimadda magaalada muqdisho kana imaaneysay dad odayaal ah oo soomaaliyeed oo dalkan madax kasoo ahaan jiray haddana u micilisanaya sidii ay mar kale ay madax uga noqon lahaayeen waa nasiib daro haddii ay arrintu noqoto ama taydaa la qaadanayaa ama wallaysan hooyo iyo ubad iyo dhallaan ee nabad ku seexanayn arrintaas aada iyo aad baan u cambaaraynayaa waxaana rajeynayaa inay kawaantoobaan odayaashaas soomaaliyeed arrintaasi waa arrin aan runtii la fil ahayn oo ay tahay inay ka weynaadaan qodobka labaad shacabka reer muqdisho waxaan leeyahay idinka oo keliya ayaa macnayn kara muqdishada maanta iyo tii shalay iyo farqiga u dhexeeya deganaanshaha iyo xasiloonida maanta duulaanka lagu yahay ee aada ku naaloonaysaan bilaash kuma imaan waxaa u shahiiday tobannaan wiil iyo hablo soomaaliyeed oo ubadkiini ah waxaa lagu kharash gareeyey canshuurtii aada idinku bixinayseen waa hanti idinku aada leedihiin oo ay tahay inaad ilaashataan marka siyaasi ay madax martay shahwadda xukunku iyo dowlado shisheeye oo lacag ku bixinayaay yaysan si fudud hantidaa qaaliga ah ee koostiga fara badan inooga soo baxay yaynan inooga waxyeelaynin oo ah amniga iyo deganaanshaha magaalada siyaasiyiinta soomaaliyeed ee maalmahan cagajugleynta amniga ka dhanka ah runtii magaaladan ka wada waxaan usoo jeedinayaa walaalayaal haddii aada xukun dooneysaan ilaahay baa bixiya xukunka laakiin inaad doontaan ama ad raadsataan xaq baad u leedihiin waad garanaysaan jidka loo maro midkan aad hadda aada ku cagajuglaynaysaan ma aha mid ku habboon ma aha mid ku wanaagsan idinkana idin qalma ma aha haddii aada xukun dooneysaan jidka loo maraayay waa midka wadahadalka waa gogasha taalla ee uu ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud gogashaas imaada
xaaladaha abaaraha dalka ayaa meel adag sii maraya iyo kulan howshaasi loogu hadlayo oo xarunta sodma ku dhex maray madaxa w f b iyo hogaanka sodma abshir cabdulaahi ayaa muqdisho kasoo diray waxaa maanta xarunta hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodmo booqasho ku yimid wafdi uu hogaaminayay meetho oo ah kaliyaha agaasimaha fulinta w f v ee howlaha barnaamijyada iyadoona uu wehelinayay doctor xamiid nuur wakiilka w f v ahna agaasimaha dalka soomaaliya ee w f v wafdigan ayaa xarunta hay-adda maareynta musiibooyinka ee qaranka waxaa ku soo dhoweeyey hoggaanka hay-adda sodma maxamuud macalin cabdulle iyo mas-uuliyiinta kale ee hay-adda soo gaarista mas-uuliyiintan hay-adda sodma ayaa ku qotonta xaaladaha abaaraha ee saameeyey bulshada soomaaliyeed oo cunno iyo biyo la'aan ay ku haysato meelo badan oo dalka ah xubnaha w f v ayaa lagu soo wareejiyey qeybaha hay-adda sodma weliba meelaha ay sida gaarka ay ula socdaan fatahaadaha iyo abaaraha ka jira dalka guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle ayaa ka sheekeeyey xaaladda abaaraha iyo fatahaadaha laga cabsida qabo yes em, maanta ay toddobada bisha may tahay eh, 2026 waxaa halkan ugu soo booqday noo yimid wafdi culus oo hay-adda w f p em, eh, ka socdo dabcan matthew en, waa en, hay-adda w f p globally ayuu ka socdaa Eh, dhinacayga kale bidixdana waxaa taagan eh, country director-ka oo hay-adda w f p soomaaliya Een, xaaladda dalka soomaaliya oo ku jiro ayay dabcan wada socdaan waxaan runtii aada ugu mahad celinaynaa w f p oo aan marna dadka soomaaliyeed ka harin xaalad kasta ay ku jiraan Eh, dadka soomaaliyeed xaalad eh, runtii abaareed oo runtii saamaysay oo dadka soomaaliyeed runtii sanadihii lasoo dhaafa dhaxasiisay Een, dhib badan ayaa dhacday lix milyan iyo eh, bar dad eh, ku dhow oo een, ayaa een, cunno yari ay haysaa dadka soomaaliyeed laba milyan eh, caruur eh, ciidana ku dhow ayaa een, eh, oo shanta sano ka yar ayaa malnutrition ah Eh, dabcan em, eh, xaaladda jirtaahi waa xaalado badan oo isu teg tegay xaaladdii abaarta oo runtii aad ogeedeen dhibkan laga soo maray Eh, xaaladaha kalantooda oo eh, global fundingkii ama dhaqaalihii adduunyada ay ku bixi jirtay xaaladaha humanitarianka oo aada u yaraaday ama meelaha qaarkood guud ahaanba eh, aan la dhiibin iyo runtii waxaan isugu kaga darsoontay hadda xaaladda ka jirtaahi middle eastiga oo aan ognahay in ay dhibaatadii ay sababtay eh, dagaalada ka socdo iyo marinada xiran eh, eh, marinka hormuus oo xiran iyo guud ahaan dhibaatada ay runtii keeneen waxay tahay in dadkii maciishadii ay gada laayihiin oo maciishadii ay kor u kacday ee ku qaaliyooday meethu oo ah kaaliyaha agaasimaha fulinta w f v ee howlaha barnaamijyada iyo doctor xamiid nuur wakiilka w f v iyo agaasimaha dalka soomaaliya ee hay-adda w f v ayaa dhankooda goobta ka hadlay iyagoo sheegay in xaalad liidata ay ka jiraan gobollada dalka haddii aan wax laga qabanna ay dadka deegaanadaasi ay naftooda ay khatar geli karto ayna la daladhacayaan abaar daran This has been a very eye-opening, fact-finding mission, and it is coming at a very timely period because this is when we now we have the latest IPC coming out, which Matthew will talk to. But in the last four days that we've been here, we have been interacting with government authorities at a very senior level. We have also been inter- interacting at the field level. But why I'm here particularly today is to appreciate, to recognize, and to amplify the situation and also the relationship that we have with SODMA. Commissioner Mualim here and WFP go back a long way. We are very, very close in terms of partnerships and cooperation, and we work together very, very strongly in trying to see how we can build the capacity for SODMA and also for Somalia to be able to overcome the difficult times when you have droughts and floods and other disasters.
um, almost 2 million children face very serious levels of malnutrition. And there are parts of the country, um, at least one region in um, Burakaba, where we are seeing levels of malnutrition in under fives that are almost three times the emergency levels uh, as uh, uh, designated by the World Health Organization. So this should worry us all. Um, it means that we all need to work together very closely. Um, the Disaster Management Agency, the World Food Programme, other actors in particular um, supporting humanitarian efforts in the country to really expand our coverage. Um, the problem there, of course, is that as was mentioned by uh, um, the director of SODMA, um, we have other challenges in the world.
faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya maleeshiyo beeleed ku dagaalamay ee gobolka sanaag xuseen maxamed ayaa inoo eegaya maamulka somalilan ayaa ka hadlay dagaal laba beelood ku dhex maray deegaanka laashimo ee gobolka sanaag wasiirka arrimaha gudaha ee amniga maamulka somalilan cabdalle sandheer ayaa sheegay in ciidamada maamulka somalilan lagu amray in ay kala dhexgalaan beelaha halkaasi ku dagaalamay isagoo uu hadlayana waxa uu yiri
baag nabadeed oo ah shaqaqo ka dhacday gobolka sanaag beelo wadadagaa oo walaala ah meesha laydhaa carmaale iyo daaga aaggaa u dhow oo dhudaqsmeeda ilaa shalay halkaa waxaa ka socday dad walaalaa oo isku degaana in dagaal dhex maray dhimasho badan iyo dhaawac badan inay kala gaadheen baag nabadeedaan dilay waxaan leenahay waxgaradka iyo salaadiinta iyo odayaasha inay ka qayb qaataan sidii dagaalkaa loo jooji lahaa oo soo noqnoqday sidan warku ku hayana khasaaro fara badan keenay xukuumaddu shir bay ka gashay degdega ciidamada qaranka iyo ciidamada amniga ee kala jiiddaa ku sugan waxaa lagu amrayaa inay dhexdhexaadin ka qaataan oy kala joojiyaan beelaha walaalaha ku dagaalamaya iyaguna waxaanu leenahay ciidamadaa idinkala dhexgelaya waa ina gacan siisaan haddaad tihiin odayaasha haddaad tihiin waxgaradka waxaan tacsi u dirayaa ehelkii iyo qaraabadii ay ka dhinteen dhimashadaa faraa badan leh oo dad abtirsin ahaan iskula degaana walaala ah waxaa leenayay waxay dhinteen way dhinteen nabadgelyada gacanta ha lagu sugo ciidamada qaranka kuwa bilayska ee gobolkaas sanaagna waxaan leenahay hawshaa degdeg wax uga qabta kala dhexgala heshiisiinta iyo nabadgelyada na sideedii ha lagu soo celiyo
waxaa maanta dhinac kale deegaanka carmaale ee gobolka sanaag lagu aasay saddex iyo labaatan qof uu ku geeriyootay dagaal culus oo maalmihii lasoo dhaafay halkaasi ku dhex maray laba beelood oo walaaloha halkaasi wadadega dadka dhintay ayaa loo sameeyey xabaal wadareed iyadoo deegaanka ay ka muuqatay murugo iyo baroordiiq ay sameynayeen ehelada shacabka deegaanka dagaalka oo la sheegay inuu ka dhashay xiisadahoodu jira ayaa sababay sidoo kale khasaaro isugu jira dhimashadii dhaawac waxaana sidoo kale jira oo ku dhaawacmay iskoorrimaadyadaasi dhaawacyada qaarkood ayaa loo qaaday isbitaalka magaalada ceergaawo si loogu fidiyo daryeel caafimaad wararka laga helaya deegaanka carmaale ayaa sheegay in xaaladdu ay tahay weli mid kacsan inkasta oo dadaalo ay wadaan odayaasha dhaqanka ee waxgaradka deegaanka oo lagu doonayo in lagu joojiyo colaada dib usoo noqnoqotay mas-uuliyiinta ee qeybaha bulshada ayaa ugu baaqaya dhinacyada dagaalamay inay si degdeg u joojiyaan colaada islamarkaana ay hogaansamaan waanwaanta nabadeed si looga hortago dhiig kale oo daata dagaalada beelaha ee ka dhaca qeybo ka mid ah gobolada waqooyi ee soomaaliya ayaa mararka qaar sababa khasaarooyin xoogan iyadoo baaqyada nabadeed ee heshiisiinta ay noqdaan kuwa ugu muhiimsan ee lagu xarin karo khilaafaadka soo laalaabta maraykanka oo war ka soo saaray duqeymo uu ku bogsaday ururka daacish maxamed soomana ayaana faahfaahinaya ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ay magacooda loo yaqaano africom ayaa sheegan iyaga oo kaashanaya dowladda federaalka soomaaliya ay duqeyn cirka ah ay ku qaadeen kooxda daacish ee ka dagaalato soomaaliya bayaan ka soo baxay africom ayaa waxaa lagu sheegay in duqayntan la fuliyey lixda bisha mey laba kun lix iyo labaatan islamarkaana la beegsaday xubna ka tirsan kooxda isis ee soomaaliya iyadoo weerarku ka dhacay deegaanka buruleyda ah ee golis oo qiyaastii todobaatan iyo shan kilomitir dhanka koonfur bari kaga beegan magaalada boosaaso ee gobolka bari africom ayaa xusay in howlgalka uu qayb uu ka yahay dadaalada wadajirka ah ee u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed kuwaasoo lagu wiiqaya awoodda kooxda daacish ee ka dagaalata soomaaliya gaar ahaan deegaanada puntland war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in ciidamada maraykanka ay sii wadi doonaan taageeridda ay siiyaan soomaaliya si loo yareeyo khatarta kooxaha argagixiso ay ku hayaan maraykanka ciidamada saaxiibada la ah iyo shacabka ku nool dalalka kale tallaabooyinkan waxaa loogu gol leeyahay in lagu burburiyo awoodda isis ee soomaaliya ee ah inay khatar ay ku noqdaan amniga gudaha maraykanka ciidamada maraykanka iyo muwaadiniinta ku sugan dibadda ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay africom si kastaba maraykanka ayaa kaalin weyn ka qaatay dagaalka ka dhaka kooxaha argagixiso ee ka dagaalama soomaaliya gaar ahaan al-shabaab iyo sidoo kale isis halkaad naga dhegeysanaysaana waa radio jowhar markana dowladda south africa ayaa walaaca ka muujisay qorshaha nigeria ay dib ugu celinayso muwaadiniinteeda doonaya inay dalkooda ku noqdaan wasiirka xiriirka caalamiga iyo iskaashiga ee koonfur africa ronald lamalo ayaa la kulmay dhigiisa nigeria si ay uga wada hadlaan sidii loo dejin lahaa xiisada u dhexeysa lawada dal wasiirka arrimaha dibadda ee nigeria biango admamunga ujoka ayaa sheegay in qorshaha daadgureynta muwaadiniinta nigeria uu weli socdo iyadoo oo ugu baaqay maamulka koonfur africa inay si dhab ah u baaraan daliilka lagu eedeeyey in nigerians loo geystay waxaa sidoo kale walaac ka muujisay tacdiyada iyo handadaada lagu hayo ardayda nigeria ee wax ka barata iskuullada koonfur africa lamoola ayaa sheegay in hay-adaha waxbarashadu ay ka shaqaynayaan ilaalinta caruurtaasi dowladda koonfur africa ayaa sidoo kale cambaaraysay faafinta muuqaalo been abuur ahaa oo lagu baahiyey baraha bulshada kuwaasoo lagu sheegayo weerar lagu qaaday ajaanib dhegeystayaal warkii habeenimo halkaas ayaan kusoo afmeeriyaa warka waxaa idin aqrinayay anagoo cabdiqaadir maxamed imaana sidaas iyo nabadgeliyo